maamulka degmada gaalkacyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug ayaa si wadajir ah xarigga uga jararay xarun loogu talagalay in lagu ilaaliyo caafimaadka ilmaha aan bila dhamaysan ee dhicisa ku dhasha taasoo hirgelinta isa kaashada maamulka degmada gaalkacyo hay-adda i m c wasaaradda caafimaadka galmudug xarigjalka xarunta ayaa ugu horeyn waxaa ka hadalay axmed macalin maxamuud oo ka hadlaya hay-adda i m c afkeeda oo fulisay mashruuca lagu ilaalinayo ilmaha aan bila dhamaysan ee dhicisa ku dhasha waxaan u joognaa xaflad oo aan u aragnay inay tahay xaflad dahabi ah isbitaalkan galkacyo oo ay ka jirta duruuf la xiriirta ciriiriya xagga ilmaha yaryar oo soomaalidu dhahaan dhicsi ku dhasha xanaanadooda ayaa aad maaragtay ciriir ugu jira meesha lagu shaqeeyo marka iyadoo laga duulahayo baahidaas ayaa waxaa la sameeyey xarun u gooni ah dhallaanka oo weliba aan dhihi karno nunatalka ilmaha yaryar oo da'doodu yar tahay oo iyagoo bilahooda dhammaysan dhashay ama ilmaha yaryar oo xaaladooda adag tahay xanaanada siyaalaha u baahan waxaan u dhisnay qayb u gooni ah oo hadda maanta aan taagannahay xarig jarkeedii iyo inaan xarunta nafteeda ku wareejino maamulka isbitaalka iyo wasaaradda caafimaadka iyo iyo iyo iyo degmada duqa degmada gaalkaatirwaan sheekh xasan jamcaal iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha samafalka iyo mashaariicda gobolka mudug ee galmudug doctor bedel sheekh liibaan oo ka hadlay madasha xarigjarka xarunta ayaa uga mahad celiyey hay-adda i m c iyo wasaaradda caafimaadka galmudug iyagoona sheegay inay tahay mid baahi weyn loo qabay islamarkaana ay ka fayaysan doonaan waalidiinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug nunajkan saaka halkaa ugu nimaadna ama dhiciska aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan aad iyo aad xogwaalawana uga ahayn caqabadda iyo culayska ka jiray wasaaradda caafimaadka aad iyo aad baan kaga mahad celina waa shaqaynta iyo runtii hurmudnimada wasiir adiga iyo wasaaradda waa idiin mahad celinaynaa saaxiibada emsina aad baan kaga mahad celinaynaa wax ku oolnimada xarunta ay dhiseen agaasimaha oo culayskan o dhan oo hayo isbitaalkan agaasima aad baa u mahadsan tahay waa gurmanaynaa dhammaanteenu xooggeennu midaysan insha allahu tacaalaa xaruntan baahi weyn baa loo qabay ilaahay sababkoo noo suuro geliyey qaybaha ujeeddiin bay kala leedahay waxaan rabaa bulshada reer gobolka mudug reer gaalkacyada inaan hooyooyinka qiimaha badan ugu baaqno inay ka faa'iidaystaan ilmaha xaaladaha ku jira oo u mahad celinaynaa taabagelinta hayadda i m c wasaaradda caafimaadka maayarka magaalada gaalkacyo runtii mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay runtii arrin baahi weyn loo qabay ayay ahayd oo gobolka iyo magaalada gaalkacyo oo ah xarunta ugu weyn ee gobolka mudug iyo sidoo kaleeto ah meelaha istaalka riferaalka oo galmudug oo dhan waxa weeye ugu waxa weeye adag ugu dambeyntii munaasabadda xariir jarka ayaa waxaa soo gabagabeeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka galmudug maxamuud axmed shiino isagoona sheegay in loo baahan yahay xaruntan laga hirgeliya magaalada gaalkacyo ayna baahi weyn u qabeen bulshada reer gaalkacyo gaar ahaan haweenka maadka iyo degmada gaalkacyo iskaashanaysa waxay ku guulaysteen inay xaruntii dhismo loo helo u gooniya carruurta yaryar oo runtii ah kuwa ugu dhimashada badan ee ubadkeenna oo ku dhasha bilaha iyagoo aan bilahoodii dhammaystirnayn sidaas awgeed maadaama aysan carruurta kale la mid ahayn wasaaradda caafimaadku waxay bixisay juhdi aad u dheer sidii loo heli lahaa xaruntan waxayna ka codstay hay-adda i m c in iyo deeqbixiyaasha inay xaruntan naga kaalmayaan ilaahay xamdigiis maanta waxa ayna xaruntii noo horgeshay carruurteenniina ay heleen meeshii lagu daryeeli lahaa iyo dhismo u gooniya iyo qalab u gooniya iyo shaqaalihii iyo mashruucii oo soconaya xaruntan loogu taga lagu ilaaliyo carruurta midlamaysa dhicisa ku dhasha ayaa waxbaahi weyn u qaba hooyooyinka soomaaliyeed kuwaasoo ku dhaqan magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug